maanta culummada magaalada gaaris gaar ahaan culummada waqooyi bari guud ahaan ayaan iskugu imaanay xafiiska golaha sare ee muslimiinta ee loo yaqaano subkem ayaan iskugu imaanay annagoo halkan ka dirayna baaq arrimo beryahan warbaahinta dhex wareegaysay oo walaalahan warday oo tana river gedigaas webiga dhinaciisa kale ah ay ka sheegteen maaragtay walaalahan oo ku nool waqooyi bari gaar ahaan magaalada gaaris oo qoysa ay leeyihiin waana la takooray waa magac aanan raalli ka ahayn baana nalagu yeeray islaamnimadii baana laga saaray oo waxaana la yidhi dadka islaam ma aha waxaan ka xunnahay arrintaas oo walaalahan jiiraanka nala ee soomaalida ee waqooyi bari degta gaar ahaan gaaris iyo hadalkaa naga soo gaaray muddo afar iyo toban beri ah raaligelin hanalaga siiyo annaga oo magacii muslimiinta magacii culummada magaca soomaalida waqooyi bari magaca gaaris bulshada ku nool ah oo culummadii gaaris ah waxaan kow aan arrintaas inaan ka xunnahay oo walaalaha warday ayayna qabanin si si toosa iyo si gudbanba ereygaa u qabanin iyaan hadalka aan fadhiga annagana ama shirka jaraay ayaan maanta u qabannay kow arrintaas qof muslim ah in la duro oo la dhacniyo oo la yaso oo islaamnimadiisii wax laga sheego islaamka ma qabo raadna kuma laho islaamkana berigu ka yahay annaga muslimiinta gobolka ku nool waqooyi bari gaar ahaan magaaladan gaarisna raalli kama nin haddaan nahay culummada halkan ka soo jeeday waxaan leenaha walaalayaal raalli ahaada arrintaani ma qabato walaalihiin baan nahay oo islaam ah ilaahiyna wuxuu leeyahy walaa tasiru wasiiratu wisra ukhraa naf dambowday naf kale dembigeeda ee kama qaado qofkii xumaan sameeyo qofkii ku sameeyey ku eg tahay lama qabno raallina kama nihin islaamkana ficilkaa isaga eh ma qabo arrintaasi adag yaan u cambaaraynaynaa walaalihii hadalkaa uu ka simraxoodana allaha u toobad keenaan walaalahooda oo gafka ay ka gaareen oo ku simraxoodeenna raalligelin ha ka bixiyaan annagoo waa walaalihii inta ka soo jeeda culummiina culummadiina arrintaa waan inkiraynaa muslimiinta inama almu'minuuna ikhwa alla saasuu leey mu'miniinta unbaa yaa walaale warday iyo soomaali waa walaalo waa ehel waa muslimiin waa rixm waa dad isguursaday waa dad isdhalay waa dad jiiraan ah xuquuqda islaamka oo dhan ayay isku leeyihiin waan la danqanaynaa waana ka xunnahay walaalaha aflagaadadah ee diin ahaan u gaartay waa ma qabato raallina kama nihin walaal wishinu haddaana culummadii waqooyi bari raalli ahaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi sidaa uu inii sheegay tare sharaha subkem xafiiska garis county sidaad arkahaysiin culuma ayaa meeshan iskugu imaatay oo ka tashanaysay arrimihii maalmahan social mediaga dhex socotay oo ahayd niman walaalaheenna oo jiiraankeenna oo ehelkeenna oo aqribkeenna oo riximkeenna ah oo annaga naga tirsan oo aflagaado loo geystay baan darteed ooga shirnay saaka meesha oon iskugu imaanay kadibna waxaan soo saarnay go-aamaha sheekha hadda uu inii sheegaayay ayaa ka soo baxeen marka koowaad waxaan leenahay walaalaheen wixii aad sheegateen waa wax gef oo khalad ah oo qof uu sameeyey ama dad khaas ay sameeyeen waxaan la qabno ma aho waxaan raalli ka nahno ma aho arrintaa iyada waan radinaynaa sidaad iniga ooga xumaateen baan annagana ooga xumaanay waxaan leenahay boqol iyo afar iyo tobanka qur-aanka ku raalli ahaada arrintaa inama qabato raallina kama nihin waana jaahili dabeecadihii jaahili dhaqan jaahili waaye islaamka ma ogolo dhacni iyo ma artay meelka dhac inuu qofka walaalka muslimka lagu sameeyo diinteenna way diiday markaa walaalayaalow raalli ahaada sabeen baa inugu xiran dadkii odayaashaee arrimaha ay ka soo fuleenna waxaan u malayn ayagana way nila soo xiriiri doonaan sida wararkooda iyo arrimahooda aan ku maqalnay way inuu soo maqan yihiin annaga haddii aan ahayn culummadii waqooyi bari khaas ahaan haddana gaarisa county arrintaa iyada aad bay noo dhibtay marka hore maana maqlin social mediaga laguma wala jirin gadaal dambaa laga wala arkay markii la arkana waa laga xumaaday marka waxaan leenahay dad walaal baa nahay jiiraan baa nahay ma kala maaranno ha la raalli ahaado arrintan ayaa kor loo lisin xiise ayaan laga kicinin dadka walaalka ee muslimka ee jiiraanka ah ee wala degan yaan la isku dirin haddana bil khayr badan oo bil ramadaan baa kaabi nagu soo oo fooda nagu soo haysaa oo xilliga dadka muslimiinta la rabo inay iscafiyaan oo qalbiga ay isku furaan oo xifdi iyo xumaatada ay iska bixiyaan xilligii baa la joogaa dar ilaahay nimanka walaalihiina u cafiya waxaa kolba waa wax uun khalad oo dhacay wax lagu talagala mee wax laisla qabana ma aheen marka insha allahu waxaan ina leeyahay raalli ahaada raalli ahaada raalli ahaada